bismi illahi raxmaan raxiim halkaan aan taagannahay waxa weeye tuulada sunujiif oo dooxada nugaaleed bartankeeda ku taal lixdan kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada garoowe halagkan waxay ahayd waddadii weynayd oo isku xidhaysay gobollada nugaal iyo mudug iyo gobollada dhexe aduu wixii uun koonfur ka xiga garoowe iyo wixii koonfur ka xiga iyo wixii waqooyi ka xiga isku xidhaysay oo magaalada boosas ugu muhiimsan tahay way go'an tahay waa ujeeddaan qiyaastii laba boqol miya aduu ma garanaya inna waa mood oo way burbursan tahay oo in la dumiyey u baahan tahay labada dhinacba intaasna waxaa ka dilaacay webi waxaana jebiyey biyaha xawligoodii intii aan soo marray meeshii biyo ka baxayaanba waa arkaysa quwadda ay kaga baxayaan biyahan waa biyihii nugaaleed oo dhan oo duuban oo roobabkii da'ay saddexdii beri u dambaysay xooggoodii hadda ku soo dhaceen waa kala xidhan yahay waddanku waa kala go'an yahay waa awood ka badan hadda tabarta puntland inkastoo boosaaso iyadana meesha iridda laga galo biyihii sanadkii dhoweyd guba ay jebiyeen lix meelood oo biriji ahaa ay jebiyeen annaguna aanu muddo nagu qaatay inaannu samayno biriji ka samaynay tan ma sugi kardho wax badan in ay waddanku kala goonaado waxay u baahan tahay degdeg in wax looga qabto cid kasta oo caawinta dalkan wixii ay ka geysan kardho waan uga baahannahay annaguna kolley wixii aanu tabartaya waa bilaabaynaa inaannu meeshaa wax ka qabanno laakiin inta ay waddanku kala xirraanayaan muddo badan noqonaysa wax badan baa dhaqaalaha gaaraya kala xirraanshaha dartiis weliba khaas ahaan cuntada ee isaga gooshi jidhay oo ka imaan jidhay boosaaso oo halkaan soo mari jidhay wax badanoo dhaawaca gaaraya haddee qiyaastaas waa la malayn karayaa intay leekaanayso waxaan rajaynaynaa inaannu hay-adihii aan shalay shirka jaraa'id u qabannay oo aan kula shirray maantana shirla la lahaa bal dadka godoonsan oo iyagu jira degaanka loo yaqaan iyah oo baylo ka sokaya dangorayana xeebta ka xiga oo aan weli laga warhayn boqolkiiba sagaashan waxyeelladoodii laakiin qoraalka aan shalay ku soo saarray haddana wixii dawladdu awoodi kadhe raashin wax garow ka qaaday wax boosasa ka qaadayba loo diray gurmadkooda intaba waa sugaynaa lagama maarmo inaannu helno gargaar degdeg ah oo xagga cirka ah ayroboorka garoowe iyo kuwa kale oo boosaaso intaba waa la keeni karaa si loo soo gaarsiiyo dadkaas gargaarkaah iyo meelaha kaleoo loo soo rarayo wixii la gaadho baabuurtii raashinka ansaari waxaa naloo sheegay inay roobkii galeen oo aan wax gacan laga qaado iyo wax dameero la saaro mooye aan gaadiidku gaari karin warhelkuna yar yahay marka dhibaatadu meeshaan hadda ugu dhow magaalada garoowe oo awal aan shalay ay ku jirin dhibaatadii shalay ayaan ku jirin ayaa maanta intaa biyahan intaan tirada badan leh oo hoos u socda oo aad arkaysaan iyo kuwa kor ka yimi weli lagama warhayo waxay cid waxyeelo gaarsiiyeen weli lagama warhayo maxaa yeelay telecommunicationkana meelo badan buusan ka shaqayna waa go'an yahay lug iyo gaadiidna maba gaari karayaan intaas baan hadda maanta la kulanay ya ha sidaa hadda wasiir xigeenka arrimaha gudaha ii sheegaayo dad badan baa buura saaran oo dooxooyinka ka qaxay xoolihii in badan dhexday ku jiraan aqaladii waa looga cararay gudaha nugaasha laftigeeda marka waxaan waxyaalaha aan qiyaasi karin baa ka dhacay meeshan laakiin weli tira koobkii weli lama hayo waase soo heli doonnaa haddii alla idmo dhaqso waa la ururinaya